inkastoo aanay ka dhalan khasaare nafeed haddana mudaharaadka maanta ka dhacay magaalada boorama ayaa sababay in dadweyne cadhaysan ay dib qabadsiiyaan oo ay gubaan guriga taliyaha ciidanka booliska gobolka awdal mudaharaadkan ayaa daba socday rabshad shalay ka dhacday garoonka uu ka socdo tartanka sreebreebka kooxaha kubadda cagta somalilan ee magaalada boorama taas oo uu ku dhintay wiil mid kalena ku dhaawacmay sida uu xaqiijiyey v o a wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan axmed faarax cadare wasiir ku-xigeenku wuxuu ayaan darro aan loo baahnayn ku tilmaamay dhimashadii shalay ka dhacday garoonka oo uu sheegay inaanay ahayn mid u dhacday ukas waxaanu tacsuub diray qoyskii uu ka baxay wiilka ku geeriyooday rabshadii shalay dhacday wasiirku ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin cid kale oo ay u tirinayaan islamarkaana aanay jirin xidhiidha oo ka dhexeeya mudaharaadkan iyo weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka awdal waxaanu guud ahaan dadweynaha somalilan gaar ahaan gobolka awdal ugu baaqay in amniga la dhowro mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda ayaa gaadhay magaalada boorama halka sida wasiir ku-xigeenku v o a uu sheegeen ay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dhexe ay magaalada boorama usii joogeen xalinta iyo baadhista weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka tartankiis reebreebka ciyaaraha gobolada somalilan ee ka socday magaalada boorama ayaa maanta la hakiyey waxaana la rajeynayaa inuu dib u bilaabmo berito barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa